wasaaradda haweenka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan wadatashi ah oo looga hadlayay qabyo qoraalka siyaasadda xuquuqda aadanaha kulanka ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland ururada bulshada rayidka qeybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah hayadaha taageera xuquuqul insaanka ee ka howlgala kismaayo agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka jubbaland miski yuusuf ayaa faahfaahin ka bixisay muhiimada kulanka iyo sida uu u taageerayo xuquuqda aadanaha deegaanada jubbaland kulan wadatashi oo dadkii daneeyayaasha xuquuqda aadanaha aan kala tashanayno sharciga mase siyaasadda xuquuqda aadanaha oo state levelka mase jubbaland ku salaysan waxaa ognahay bolisiganayta mase siyaasadan inay tahay siyaasad muhiim noo ah dastuurkeenna waxaa dhihi jiray the first chapters inta ugu horeysa dhan wuxuu xusayaa xuquuqaha ay leeyihiin oo asaasiga bulshada reer jubbaland taas annagoo ka tixraacayno oo gundhig inoo ah waxaa isla aragnay inaan sameyno sharci mase siyaasadna hagaysa dhammaanteennabo taasoo aan u noqon doono iyada naftirkeeda accountable aan u noqon doono masena lagula xisaabtami doono haddaan nahay dowlad goboleedka jubbaland dadka maanta halkan fadhiyo runtii waxaan isdhihi karnaa inay yihiin khubarayaal lagu soo xushay muhiimadda u leeyihiin siyaasaddan waxaan rajaynaynaa inaad si fiican u aqrin doontaan aana si fiican uga doodi doontaan waxaa halkan ku qaar ka mid a mas-uuliyiintii iyo marti sharaftii ka qayb galay kulanka ayaa soo dhaweeyey in la helo siyaasad lagu ilaaliyo xuquuqda aadanaha degmada kismaayo laga sameynayo cilmi baaris oo ama kulan lagaga tashanayo xuquul insaalka aad bay u fiican tahay waa barnaamij qurux badan oo annaga run ahaantii ka dumar ahaan aan aan na dhiiri gelinayso waxyaalo badan oo lagaga hadlo xuquul insaanka xuquul insaanka la dhaho waxaa waxaa qurux badan in meel la isugu raaco marka maadaama intiinan aad maanta ka shuuraynaysaan in aad ka hadashaan ama aad wax iskaga sheegtaan waan bogaadinaynaa waana ku mahadsan yihin wixii waxaan ka soo shaqeeyey barnaamijkan siyaasadda xuquuqda aadanaha waxay aasaas wanaagsan u tahay ilaalinta badqabka iyo dhammaan wax kasta oo ay xuquuq u leeyihiin dadka nugul gaar ahaan haweenka caruurta iyo waxaan filayaa sidoo kale dadka baahiyaha gaarka qaba kulankan ayaa qayb ka ah kulamo looga hadlayo sidii loo dardargelin lahaa hirgelinta siyaasadda xuquuqda aadanaha jubbaland iyo sidii aragti midaysan looga qaadan lahaa ilaalinta xuquuqda aadanaha